waatay dhegaystayaal idaacadda islaamiga ah ee alfurqan ayaad weli nagala socotaan waxaanu ku guda jirnaa tabinta tooska ah ee ku saabsan howlgalka weli ka socda magaalada muqdisho mujaahidiinta al-shabaabna ay ku weerareen ay ku weerareen hotel swal oo ku yaala meel u dhow madaxtooyada muqdisho dad kala duwan oo odayaal iyo waxgarad ayaa barnaamijka nagala qaybgelaya oo sida aan horey idinku sheegay goordhow cododkooda idiinsoo gudbin doonaa qaarkood ayaana stuudiyaha soo gaaray kuwo kale dhanka telefoonka ayay nagala qaybgeli doonaan biidn illah alkariim sidoo kale aarahda dhegaystayaasha ayaan soo gudbin doonaa oo qaarkood telefoonka ayaan u furi doonaa kuwo kalena wariyaasheena ayaa codod kala duwan kasoo qabanaya biidn illahi alkariim goordhow stuudiyaha idaacadda alfurqaan ee tabinta tooska ah ay ka socoto waxaa soo gaaray suldaanka beesha tuni suldaan maxamed abduqaadir suldaane soo dhawow adigoo aada u mahadsan dareenka khiirada leh ee kugu kalifay in xilligan gurigaada aad kasoo tagtid barnaamijkana aad kala qayb qaadatid waan kaaga mahad celinaynaa ka waran dareenkaada ku aadan weerarka muqdisho ka socda ee xalay bilowday ee saacaddii laba iyo toban saac oo xiriir ah gelaya ciidamada mujaahidiintana ay gudaha ka dhex dagaalamayaan qaarkood cododkooda waan tabinay kuwo kale waan soo wadnaa ka waxgarad ahaan ka dhaqan ahaan ka suldaan ahaan markaad weerarkaasi maqashay ee xalay ilaa iyo saaka dareenkaada sidee buu noqday qaabkee baad u aragta
bismi illaahi iraxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbi wasalam alxamdu lilahi aladii axyaanaa bacdamaa amaatana waalayhi nushuur jazaakum allahu kheyr idaacadda alfurqaan fursadda aada isiiseen aada iyo aadaan idinkaga mahad celinayaa waxaan kaloon idinkaga mahad celinayaa mahad alle kadib barnaamijyada qaabka aad u tabinaysaan xaqiiqdii xalay markaan maqlayay waxaa ka baxay dhuuxa waraysiyada waa dhammaaday aayadihii qur-aanka lagu soo xirayay markii la soo geliyey qur-aankiyaa la damiyey barnaamijyo kale oo waxaa soo galay goos-goos ah waxaan isla idaacadda caawa farsamo yaqanka waa khaldamay amau isaga hoydayba markaasaan haddana waxaan idhi udhigreeb cambaar waxay soo bixi doona waa arki doontaaye isla markii waxaa soo galay astaantii tabinta tooska aad baan u farxay haddana waxaan isiri amarintu amay qalad tahayoo barnaamij hore u duubnaa uu yahay waa sii dhegaystay marka maxamed daahir caliso uu hadlay oo uu yidhi caawa s y l waxaa ka socda markiiyaan ku baraarugay aad ayaan u dhegaystay waxaan isku dayay inaan teleefoonadiina helo waa ii bixi waayeen xaqiiqdii say hurdo ii haysay hurdadii dhan way iga tagtay aada iyo aad ayaan ugu farxay waxaan leeyahay mujaahidiintii meesha gashay qalbigeena ay shaafiyeen ilaahay shahaadadu ha ka aqbalo haddana waxaan maqlayay noo soo duceeyay iyagoo dhahaya waa u ducaynaynaa inuu ilaahay sugo gaaladana uu ka adkaysiyo waayo dhe mujaahidkii wuxuu yidhi waxaan la dagaalamaynaa dadka ilaahyada sheegtay waa dadka baarlamaanada ah oo sharci dejiyaasha ah ayaan u fahmay marka waxaan leeyahay ilaahay ha idinka aqbalo shahaadadiina inta noolna allaha sugo gaaladan allaha jabiyo waana jabeen waayo dhe arrintan waxay haddana ku aaday farxad gooni ay leedahay iyadoo rabadaan ay ku aaday haddana waxay ku aaday iyadoo mudug iyo gelgaduud ay soo faarujinayaan ciidamadii murtadiinta kuwoodii weli lagu faanayey oo lalahaa gorgor oo annaga keliya hanaloo daay annagaa shab la dagaalami lahaa iyagii oo meelihii soo faarujinayo oo ka cararaaya rabadaanka waxaa lagu yaqaana mujaahidiinta inay jihaadka iyo dagaalka labalaabi doonaan marka cid walba waxay istiri meeshan yaan lagugu soo gaarin iyagii oo soo wada xarooday oo meelahaasoo dhan ka soo cararay iyo waxaa isku beegantay faankii baryahan ay wadeen mahad salaad iyo ninkii xaadoola lalahaa oo hadlayey daraad idaacadda aan ka dhegaysanaya oo muddo ko dhowley ahayd oo laa xamar hadda ammaan waaye mar dambe shabaab lagama baqi doono dhagxaanta la qaadi doona bababooteynay mahasalaadna meel walba isku sawiraayey isla markii saacadooyin unbaa u dhexaysay xalay waxaa la weeraray meelihii ugu muhiimsanaa oo madaxtooyada kaabiga ku haysay oo ah hotel s y l oo hadda muddo toban saacadood ka badan gacanta hadda lagu hayo oo weli ay maamulayaan mujaahidiinta oo cid kaloo xitaa war kasoo tabin karta aan jirin xitaa dowladda federaalka oo riddada ahayd way warbixin way kasoo saari weysay waayo dha waxaad xaqiiqda ah waxaa gacanta ku haya mujaahidiinta idaacadahooda oo la soo xiriiraya mar walba dadkii hawshaba gacanta ku haya mujaahidiinta meesha ku jiray ayaa mar walba soo hadlaya oo hadalkooda la dhegeysanaya marka ciddii been sheegta warkaas ayaa beentayna ilaan dadkii xaqiiqda gacanta ku hayay ayaa meesha jooga marka farxaddeeda markaan u noqdo lama qiyaasi karo xaqiiqdii saako o dhan waxaan islahaa idaacadda maxay u soo dayn laadahay tabintii tooska maxaa dhacay ayaan lahaa hadda markii la soo daayay aada iyo aad ayaan ugu farxay isla markii si deg deg ah ayaan usoo diyaargaroobay waxaan diiday inaan telefon xataa kusoo hadlo inaan idaacadda toos u imaado aan soo booqdo aan inkala qayb qaato farxaddaas ayaan u imid aada iyo aadna waa u faraxsanahay dareenkaygana lama qiyaasi karo waaya suldaan aad baad umahadsan tahay